Sannad kasta shanta Sebtembar ee maanta ku beegan ayaa dunida loogu dabaaldegaa Maalinta Caalamiga ah ee Samafalka kadib markii uu meel marayay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay sanadkii labada kun toban iyo labadii. Ujeedada ugu weyn ee Maalinta Caalamiga ah ee Samafalka adduunka waa in kor loo qaado wacyiga in la qabto madal guud oo lagu dhiirigeliyo kuwa ka shaqeeya arrimaha samafalka sida shaqsiyaadka iyo ururada. Ajandaha horumarka waara ee Qaramada Midoobay ee labada kun iyo soddonka wuxuu dhigayaa in ciribtirka saboolnimada uu yahay udub dhexaadka howsha caalamiga ah. Saboolnimadu ma ahan oo kaliya dhaqaale la'aan, waxaa kaloo ay ka dhigan tahay gaajo, takoor, xaalad nololeed, iyo helitaanka la'aanta waxbarashada ama caafimaadka. Dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka ku tiirsan taageerada caalamka iyo shaqsiyaadka caawiya dadka nugul, maadaama dalkeena ay ka jiraan xaalado adag oo ku saabsan colaadaha abaaraha soo noqnoqday, fatahaado iyo barakac iyadoo malaayiin qof ay wajahayaan cunto yari, hoy la'aan, iyo adeeg caafimaad oo xadidan. Samafalku waxa uu noqday gargaar degdeg ah oo lagu badbaadiyo nolosha dadkaasi. Bulshada Soomaaliyeed waxay dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ku wanaagsan yihiin is-caawinta, qaranka, zakada, sadaqada, iyo gargaarka bulshada ayaa ah habab badan oo samafal oo qoto dheer oo ku xiran dhaqanka iyo caqiidada Islaamka. Samafalku wuxuu bulshada ku dhisaa kalgacal iyo is-aaminaad, wuxuuna abuuraa dareen wadajir ah. Marka qoyska barakacay la caawiyo ama caruur la siiyo waxbarasho, bulshada inteeda kale waxa ay dareemaan inay iyaguna qayb ka yihiin xalinta dhibaatada. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Maamulka Hirshabelle, Xildhibaan Cumar Maxamed Cumar ayaa raadiyo Beerula uga warramay doorka ay ka qaateen fududeynta arrimaha samafalka.
Dowladda wax badan ay ka qabataa howlaha ka socda samafalka dalka hadday noqon lahayd in dadka u baahan samafalka la geersiiyo wixi ay u baahnaayeen lana xaqiijiyo in ay gaareen iyo in kale marka loo fiiriyo waxqabadka dowladda waa midka ugu muhiimsan dadka hadda saboolka ama dadka tabarta yar ay ku tiirsan yihiin horta cadaalad xag alay jirtaa laakiin intii tabar waa la dadaalay oo hay-ada hay-adaha ku shaqada leh barnaamijyada samafalka iyo xukuumadda dadaal badan ay ku bixiyeen sidii afhayeenka ururka isliqaan axmed naaji maxamed yuusuf ayaa raadiyo beerula ugu warramay waxyaabaha ay ka qabteen ka urur ahaan marka loo eego caawinta iyo arrimaha samafalka shaqooyinka aan qabanno ama aan diiradda saarno bulshada aan u saarno waxay tahay xilliga samafalka ay timaado xilliga abaaraha oo kaleeto xilliga qofka danyarta oo xanuunsan yahay oo kaleeto aan qabanaa oo kaleeto haddii ilaahay kuu idmaayo dadka iska masaakiinta ayaan dhaqaatiirta aan tegi karin ayaan waxaan u kaashanaa meelaha brifatka ee caafimaadka isbitaalada caafimaadka ee brifatka shakhsiyaadka loo leeyahay aan u kaalmaysanaa oo aan u tagnaa oo inaha meelihii bukaankaas oo ka ciladaysan yahay ama xanuunka oo ka hayo aan ka caawinaa hun ula tagnaa ayagana naguma diidaan qaar ka mid ah gabdhaha wax ka bartay dugsiyada samafalka ayaa raadiyo beerula ugu warramay sida ay u caawiyeen barnaamijyadaani iskuullada oo lacag la-aanta lagu dhigo dadka badanaa waxay aaminsan yihiin wax laga baranin laakiin xaqiiqda jirtaa waxa ay wax dareemi kara qofkii soo dhistay oo soo arkay yacni xaaladda markaas nimada iyo hufnaanta ee macalimiinta ardayda wax u barayaan arday aan daacad ahayno yacni iskuulka gambinayso ama aan si daacad wax u baranayno waa la arkaa laakiin macalimiinta maasha allah waaye aada u mahadsan yihiin sheekh xamza oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula ugu warramay waxa ay diinta islaamka ay ka qabto arrimaha samafalka iyo caawinta dadka danta yar iyo weliba bixinta sakada ilaah subxaanahu watacaalaa dadka mu'miniinta ah maalka ay maalkooda wuxuu ka waajibiyey xuquuq ay bixiyaan sida jirkooda uu cibaado iyo awaamir u saari ayuu maalkoodana xuquuq ilaahay ka waajibiyey subxaanahu watacaalaa xuquuqdaasi maalka haddii laga bixin waaye waxay noqonaysaa qofka iska lahaa maalkaasi mid lagu ciqaabo maalinta qiyaama xuquuqdaasi waxaa ugu weyn zakada zakada ayaa ugu weyn oo dadka inay bixiyaan ay waajib tahay ilaah subxaana watacaalana qur-aankiisa meelo badan uu kusoo celceliyey waa aqiimu salaata wa aatu zakaata iyadoo salaada lagu mataaneeyey salaadii ooga zakadana siiya ciddii mutaysatay zakadii bixiya zakadii bixiya meelo badan baa ilaah subxaanahu watacaala kusoo celceliyey qur-aanka kariimka ah taas oo ku tusinaysa marka ahmiyadda ay leedahay iyo muhiimadda ay tahay samafalku waxa uu gacan ka geystaa horumarka waara isagoo kaalin ka qaata dhisidda iskuulo biyo xireenno goobaha caafimaad iyo abuurista fursado shaqo